You're with SBS Radio.
dadka waxaa ganaaxi karo een, booliiska booliiska ugu horeeyo hadday ku istaajiyaan adoo gaariga si xoog leh u wadid een, tusaale ahaan waxaana ku ganaaxi karo waxa la dhaho councilka councilka waxaa waa xaafad walbo waa maamulka een, ayaga wa- waxay ku ganaaxayaan parking ay u badan yihiin meel gaariga meesha aad dhigatid Een, waxaana ku ganaaxi karo dad kasoo horjeedo councilka jaamacadaha tusaale ahaan jaamacadda hadaa- hadaa dhigatid gaariga waa lagugu ganaaxi karaa Een, marka waa badan yihiin dadka ku ganaaxi kara Mhm.
waa gartay Ee, marka qofka ganaaxa loo soo diro maxaa laga rabaa inuu sameeyo waxa ugu xun uu suubin karo waxa waaye in uu isdhegatiro ama uu qashin ku rido ama uu wax ka qabanin marka waxyaalo badan uu sameyn karaa jiro een, laakiin had- hadduu dib u dhigo oo wax ka qabanin een, waxaa dhici doono een, lacag badan ama kharash dheeraad ayaa koraya oo, oo badan marka laba usbuuc hadday dhaafto waqtigii labaatan iyo shan dollar aa- aa lagu- aa kordhays kadib een, laba usbuuc kale boqol iyo soddon dollar aa lagu daraa markaasne saddex usbuuc kadib konton iyo lix dollar meelahaas oo kale aa lagu daraa markuu qofku arko ganaaxii oo uu akhriyo oo uu fahmo muxuu ka samayn karaa muxuu ka qaban karaa marka maxaa la rabaa inuu sameeyo marka waxay ku saabsan tahay qof walbo iyo iyo xaaladooda marka een, qofka wuxuu codsan karaa in waqtiga loo lagu daro ama waqti loo dheereeyo oo uu ku bixin lahaa Een, wuxuu weydiis qofka wuxuu weydiisan karaa in uu tartiib u bixiyo oo qofka hadduu yahay qof ceer qaato een, wuxuu weydiisan karaa in laga jaro ceertiis Een, had- hadday ahayd eh, ganaaxa ganaax oo boqol dollar oo kale wuxuu wuxuu codsan karaa in labaatan dollar laga qaato labadii usbuuc ama shan dollar waxay ku xiran tahay qofka iyo iyo iyo xaaladooda
waa gartay marka taas waxay ahayd qaababka qofku uu lacagta u bixin karo Ee, ma jiraan qaabab kale oo isagoo qofku uu aan lacagta bixinayn uu codsi kala samayn karo haa marka qofku wuxuu wuxuu codsan karaa in dib u eegis la sameeyo marka een, een, hay-adda qaabilsan ganaaxyada oo eh, waxaa loo yaqaanaa fines victoria marka fines victoria qofku wuxuu codsan karaa in dib loo eego qofka hadduu yahay qof hal ganaax kaliya gale een, wuxuu codsan karaa in laga dhigo digniin halkaas maruu gale oo lacagta laga cafiyo oo loo digo haa haa marka qofka hadduu hal ganax leeyahay een, waa laga yaabaa in loo ogolaado laakiin ka badan hadduu a- hadduu hadduu gale een, de- dembi hadduu gale ma- waa laga diidaa badanaa laakiin hal hal ganax haddaa haystid digniina codsan kartaa laakiin ganaxyada hadday badan yihiin wax waa codsan kartaa in dib loo eego haddaa la fiiriyo xaaladaada xaaladaada markaad leedahay xaalad nooceeya ayuu qofku ku jiri karaa si dib u eegiddaas matalan ama lacagtaas looga cafiyo ganaaxa ah xaaladahaas maxaa ka mid ah xaaladaha waxaa ka mid ah qofka da-dooda qof hadduu yahay qof da-weyn een, waxaa la eegaa qof hadduu yahay shaqay qof shaqaysan oo lacag yar soo gasho had- a- haddee tahay mm, een, hooyo ilmo korinays keligeed een, ilmaha hadday yihi- hadday badan yihiin siiba een, way way codsan kartaa Xaal- xaaladiisa guud ah oo waxyaalahaas ku saabsan aa la fiirinaa Een, een, waxaana la fiirinaa qofka hadduu ka shalay hadduu ka shalaynayo een, een, een, dembiguu galay macnuu inuu qirsan yahay oo Inuu- inuu wixii galay haa inuu qirsan yahay inuu aqbale inay khalad inay inuu inuu khalad galay een, uu uu- uu qirsado haa kuwii eh, qofka inuu maskaxda xanuunka dhimirka oo kale inuu haa, qabo haa may haa intaasaa ku daraha qofka hadduu maskax xanuun leeyahay caqligiis hadduu dhammaystirnayn ama uu maskaxda naafo ka yahay een, jiro oo oo oo oo disability jiro oo oo kalene hadduu qabo qofka waayeel bas qofka waayeelka s- ee, siiba hadduu maskaxda sheegi karo wax wax uu ka dhiman yahay Een, qofka hadduu yahayna qof isticmaalaya ee, drog iyo iyo iyo khamri hadduu hadduu iska dhaafi waayo oo oo professional qof la kaalmeynayo Een, wuu codsan karaa laakiin waxyaala waxyaabahaas oo dhan wuxuu u baahan yahay qofka inuu inuu keeno een, warqad ama wax uu soo qoray dokhtar ama qof professional ah oo la kaalmeynayo qofkaas marka dadkaas aad soo sheegtay macnaheedu ma aha hadday eh, xaaladaas ku jiraan in markiiba laga cafinayo ma aha maya maya maya ma laga cafinayo isla markii waxaa laga rabaa qofkaas in uu keeno caddeyn caddeyn uu- oo oo soo qoray qof oo qualified ah qof oo la ogol yahay inuu waxaan soo qori karo Een, qof jidka iska maraayo ama qof ee saaxiibo yihiin ama qof ee, oo oo reerkooda ka mid ah ma u soo qori karo waxaan marka oo- warqadda waxaa laga rabaa qof oo ee, loo yaqaan inuu yahay waxaan inuu ku takhasusay waa gartay marka markii eh, warqadaas dibu eegidda loo qoro oo la caddeeyo qofkan in dhibaatooyinkaas haystaan ama dhibaato dhaqaale ama dhibaato qoys oo haween Haa.
matalan odageeda dhibaato u geysto kale maxaa dhacaya warqadda dibu eegista xaggee loo dirayaa go-aan nooceeyaase la filaya in la gaara markaa ha markaas waxaa loo diraa warqadaas iyo caddeynta waxaa loo diraa een, maamulka eh, ganaaxyada eh, victoria een, gobolkan marka hadday ogolaadaan waxay usii gudbinayaan qof eh, meeshii laga ganaaxay qofka marka hadduu ad- ad- ganaaxaada hadduu ahaa parking oo lagu ganaaxay councilka councilka loo diraa councilka la weydiinaa qofkan ma ka tirtiraysin ganaaxa haddee heshiyaan waa khayr ganaaxii waa la tirtiraa haddee diidaan maxkamadaa loo gudbinaa maxkamad markii loo gudbiyo qofka cil- ciladahaas aa sheegne ee, ee, ku dhacday Een, maxkamadda waxaa la geenaa meel gaar ahaan ku takhasusaan dadka ciladahaas haystaan marka maalin ay aadayaan xataa hadday haystaan toban kun shan kun ganaax kulli uu uu fiirinaa garsooraha Een, xaaladoodu fiirinaa hadduu ka ogolaado ganaaxyadu ka tirtiraa haddii qofku ganaaxa bixin waayo oo marka koowaad eh, loo soo diro xasuusin oo marka labaad loo soo diro oo marka ugu dambeysa uu bixin waayo maxay tahay natiijada- natiijada u dambeysa maxaa lagu sameynaa qof qofka waxaa laga yaabaa in gaariga laga xirxirto een, gaariga laga jiito laakiin waxay ku saabsan tahay wa- waxaa la fiiriyaa gaariga intuu dhan yahay lacagta fa- ee faa'iidada soo gash- soo gelayso qiimihiisa qiimihiisa gaariga qiimihiisa la fiirinaa gaariga inuu qiimihiisa hadda boqolkii boqol ma hubi haddeer laakiin sida sida ugu dambeysa waxay ahayd to- toddoba kun inay gaariga qiimihiis ka, ka badan tahay haddii kale gaariga ma lagaa jiidanayo Een, taas waa mid een, in lagaa diido inaa licenska een, Cusboonaysiisid.
cusboonaysiisid. Ee, si een, midda kale registrationka in lagaa diido inaa cusboonaysid Een, marka saddexdaas shay aa aa laga yaabaa Een, haddaa a- ganaaxa bixin weysid oo, oo maxkamadda aadid oo maxkamadda dhahaan ganaaxan waa, waa ku khasbantaha inaad bixisid ugu dambeyn marmar dhif ee dhacdaa in lagu xiro laakiin uh, badanaa ma, ma, ma la arko ta- sa- taas in xabsi lagu geeyo in xabsi lagu geeyaha waa gartay eh, adigu eh, garyaqaan baa tahay ama looyar baa tahay eh, arrimahan waa aragtaa ganaaxyada ugu badan oo dadku kuu keenaan oo aada aragtid maxay yihiin waxay u badan yihiin een, jidadka tool dadka mare tool ah loo yaqaanaa marka jidka oo lagaa rabo inaad bixisid saddex ama afar doolar een, halkii maraa maraysid qofkaas markuu bixin waayo warqadaa loo soo diraa eh, badanaa shan iyo toban doolaraa lagu dhahaa markuu markii la gaaro heer oo uu bixin waayo qofka ganaaxay noqonay markaas marka hore ganaax ma ahan marka hore waxaa waaye een, fee ama ama lacag yar oo laga rabo qofka inuu bixiyo ganaax markuu noqdo sideetan doolar uu noqonaa meelahaas oo kale intaasoo kale kadib uu sii kordhaa kaas waa mid een, parking meel markaad dhiganaysid gaariga inaad iska fiirisid inta saacadood aad dhigan kartid ee, een, inaad si fiican u dhigtid gaariga oo si toosan een, max- een, waxa- waxaa loo ganaaxaa dadka een, marmar qashin hadday banaanka ku tuuraan marmar waa lagu ganaaxaa laakiin waxay u badan yihiin camera nal guduud haddaa gaariga ku martid oo oo- oo lagu qabto Ee, marka intaasay u badan yihiin ganaaxyada ugu dardaran waxaa la dhahaa waa qofka lagu qabto isagoo gaariga xawli ku waday maandooriye iyo khamrina cabsan ha kuwa kuwaas markii markii la fiiriyo kuwaas um, dib dib u eegis ma codsan karin marka kuwaas waa laga yaabaa in isla markii lagu dhaho maxkamad inaa aadid waay toos adoo codsanin maxkamad adoo weydiisan adaa lagu adaa lagu weydiinaa inaa adaa la- adaa lagu dhahaa maxkamad inaa is inaa iskeentid waaye kuwaasna een, waxaa la keenay sharci cusub oo oo garsooraha uu ku khasban yahay in uu ku ganaaxo ama inuu license suspension ku siiyo muddo lix bilood ama sanad sida ay ku qoran tahay sharciga marka eh, garsooraha ma lahan awood uu- uu uu- uu ku bedeli karo ma- go-aankaas ma bedeli karo wuu ku khasban yahay sharciga aa lagu dare aa la- aa- aa la geliyay ee qofka markii maxkamaddu ay xukunto oo laysanka laga qaado ma loo geliyaa taariikhda dembiyada qofka oo convictionka ama Haa.
recordka waxa la dhaho waa lagu qoraa siiba aday tahay aad adaa geshid dembi ku- ku saabsan qofka khamri cabsan oo gaariga wadaay ama qofka wadaaya gaariga si xoog leh siiba een, qof hadduu wado gaariga labaatan iyo shan kilomitr ka badan eh, hadduu ku socdo tusaale ahaan qofka hadduu maro jid oo konton kilomitr saacaddii hadduu ku maro toddobaatan iyo lix waxaa la siinaa wuxuu ku khasban yahay garsooraha inuu ku siiyo lix bilood suspension oo oo lagaa diidinaa gaari wadid waan laga yaabaa waxay ku xiran tahay qofka iyo xaaladooda iyo een, gaar ahaan ah, qofka xaaladooda ay ku xiran tahay laakiin marmar waa lagu qoraa rekoorkooda een, in ay galeen Inuu dembigaas.
dembi galay.
Ah, inuu dembi galay marka garsooraha ay ku xiran tahay inuu kuu qoro iyo inuu kaa daayo ha garsoore ay ku xiran tahay marka laakiin garsooraha eh, wuu ku khasban yahay suspensionka iyo iyo int- inta bilood ah gaariga wadi karin ma kula talisaan dadku inay maxkamad aadaan qareen ahaan een, marmar dadka waxaa ku dhaha dadka waxaa u sheegaa inay maxkamad aadin qof hadduu yahay qof yar oo l- tusaale ahaan labaatan iyo shan sano jiro oo oo jaamacad dhigto ama shaqaysto een, uu og yahay in waddan kusoo kore uu og yahay sharciga oo gaariga si xoog u wada xaaladiisa wax ka wax dhib ah uu- uu- uu- uu soo cadeyn karin ani waxaa waxaa u taliyaa in- in- in- inay aadin Ee, qofka hadduu yahay qof waayee leh ama hooyo ilmo badan soo korinayso marmar faa-iida a ugu jirto inay maxkamad aadaan waa gartay marka een, macnihii lama hubo go-aanku dhinacuu u dhacayo ha Hadaa maxkamad ha, aadin.
lama og ha lama oga go-aanka dhinacuu u dhacayo laakiin markii la fiiriyo qofka iyo iyo iyo lacagta soo gasha iyo xaaladooda oo dhan markii la fiiriyo hadday ay leeyihiin qof uu uu uu garsooraha eh, u naxariisanayo markaas wa- wa- waa la taliyaa inay aadaan laakiin mm, qof walba inuu maxkamad codsado ma- ma la talin lahayn waa gartay tan u dambaysa marka een, ee, qareen baa tahay yaad la shaqaysaa xageesa ka shaqaysaa marka ani waxaa ka shaqeeyaa een, xarun oo oo- oo- oo lala kaalmeeyo dadka bulshada oo oo sharciga kale oo sharciga ha sharciga laga aa kala talinaa ee, lacag la-aan waaye ee, laakiin qofka waxaa laga rabaa inuu qof ceer qaadanayo ama qof haysto wax la dhaho healthcare card qofkaas haddii ay imaadaan oo ay degan yihiin xaafad la dhaho banyul marka xaafad walbo waxaa waxaa ku yaal xarun oo sharciga loola talin karo een, waxaa laga yaabaa in shuruudo lagugu xiro ha, in shuruudo ay jiraan ee- ee kula ee, Kuga ha, caawinaya.
ha, si lacag la-aan ay kuga caawiyaan marka waa raadin kartaa waa heli kartaa hadaa aadid een, website-ka loo yaqaan federation community legal center adaa adaa google gelisid waa heli kartaa xaafadaada mid u dhow marka qofka hadduu degan yahay een, banyul way ii imaan karaan hadday haystaan kaarka a idiin sheega Een, mar dhowna insh- mar dhowna waxaa suubin doonaa een, maalin oo qofka addo- ad- qofkaani maalin shacabka noo imaan karaan oona weydiisan karaan inta ganaaxa haystaan hadday keenaan hal ganaax iyo laysenskooda ganaaxyadooda dhan aa u baareynaa waa u sheegeynaa waxaana talo oo ga- lasoo gabgabeeyey aa siin karnaa oo markaas hadday rabaan mar labaad xarunteena imaan karaan Een, waxaa suubin doonaa insha allah february Een, marka moolka meel loo yaqaan bell street ku yaalo hyderberg west qofkii ah, ogeysiina aa- aa bixinaynaa hadeer qofkii rabo inuu imaado meeshaasaa joogi doonaa nambarkeena waxaa waaye Een, 94502002 94502002 waxay weydiin karaan inay la hadlaan yuusuf yuusuf maxamuud dadaa ii imaada oo, oo soomaali ah oo ganaaxyo kumaan eh, siddeetan kun toddobaatan kun way dhacdaa marka intaynan gaarin xaaladaas waxaa laga yaabaa qofkaas toddobaatankaas kun lagu leeyahay in konton kun yahay lacag dheeraad ah oo oo oo wax ka uu wax ka qaban karay marka in inta in- intaysan gaarin een, xaaladaas oo kale in aa wax ka qabatiin aa idinla talin lahaa
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.